dalka Kenya ayaa maanta markii ugu horeysay dib u furaya suuqa weyn ee westigeed ee magaalada Nairobi oo xirnaa muddo ku dhow laba sannadood kadib markii rag qubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerareen suuqaasi bishii Sebtembar ee sanadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii. Weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay lixdan iyo toddoba qof oo u badnaa dad ajnabi ahaa oo suuqaasi ka tukaamaysanaya xilligaasi. Haddaba warbixin ku saabsan furitaanka suuqa weyn ee Westgate waxaa noo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
suuqa ayaa mar muunad u ahaa hodannimada sii kordhaysa iyo hibada dhaqamada isku dhafan ee Kenya mar dambena waxa uu muunad u noqday cabsida amni ee ururka al-shabaab ee Soomaaliya hareeraha suuqa amniga aad ayaa loo adkeeyey xilli milkiilayaasha dukaamada qaarkood ay meheradahoodii markii ugu horreysay dib u fureen ilaa iyo xilligii weerarka qiyaastii kala badh dukaamada dib loo furay ayaa dib u habayn weyn lagu sameeyey Pauline Winjuri waa mid ka mid a dadka adeeganaya aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay haddii aad dadkan oo dhan aragtid taasi way ku farxad gelinaysaa dadku way iloobeen dadka mar kale ayay farxadi gashay dhaqaaluhuna kor buu u kacaya ayay tidhi meheradihii suuqa ku yaalay ayaa khasaaray malaayiin dollar kadib markii rag hubaysanay ay suuqa ku xoomeen garnayle ku tuureen dadkiina rasaas ku bilbileen islamarkaasna ay qaybo suuqa ka mid ah maalma haysteen dalalka reer yurub maraykanka iyo australia ayaa digniino badan oo dhinaca socdaalkaa soo saaray iyagoo muwaadiniintooda uga digaya booqashada qaybo kenya ka mid ah cabsida dhinaca amnigaa darteed eric muluka waa qof kale oo suuqa ka adeeganaya dib u furistani waxayna siisay tamar cusub waxayna siisay ruux dagaaloo cusub si aannu u muujinno in markii argagixisu ay weerar soo qaado iyadoo ujeeddadu ay tahay dilka dadka burburinta dhismayaasha oo markaa qubuura la sameeyo annaguse westgate taas waannu diidnay ayuu yidhi furista suuqan ayaa imanaysa toddobaad ka hor booqashada madaxweynaha maraykanka barack obama oo magaalada nairobi tegaya sida uu qabo guddoomiyaha nairobi evans kidero tani waa calaamad muujinaysa in xarunta dalku ay nabad tahay guddoomiyaha ayaa sheegay in amniga magaalada iyo hareeraheedaba la adkeeyey waxaan ku faraxsanahay in iyada oo nala dhaawacay haddana ayna ruuxdayadii baabi'in waa tilmaan go'aanka iyo dhinac wanaagsan wax ka eega iyo weliba la loodin la'aanta dadka reer kenya markaa dib ayaanu soo noqonnay waan garanayaa oo wal walbaa jiri doona hase yeeshee dal ahaan mar walboo hore waan ka nabdoonnahay waanan sii wadaynaa inaan hubinno in dalkayagu uu nabad ahaada ayuu yidhi ururka al-shabaab ayaa labadii sane ee u dambeeyey kenya ku dilay tiro ka badan afar boqol oo qof kuwaasi oo ay ku jiraan boqol siddeed iyo afartan qof oo debley hubaysanay ee bishii abril ku dhex dishay jaamacadda gaarisa ururka al-shabaab ee dilka geystay ayaa sheegay in tallaabadaasi ay argoosi u ahayd geynta kenya ee ciidamada qaybta ka ah kuwa midowda afrika ee al-shabaab soomaaliya kula dhex dagaalamaya weerarka al-shabaab ee kenya ayaa dhaawacay dalxiiskii dalkaasi gaar ahaan kuwa duurjoogta lagu daawanayay safariga iyo weliba kii xeebaha waa tahay dhegaystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd maanta oo sabti oo dib loo furay suuqa westigate ee dalka kenya oo ku dhowaad muddo laba sanaa xirnaa waxaana soo koobayey maxamed cabdisan dheere